ardaydan oo si gaar ah u dhigta kuliyadda caafimaadka ayaa waxa ay tilmaameen in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ay lacago xaddaafa kusoo rogtay ardayda isku soo baxay ka dhigan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxay ardayda ku sheegeen inaysan aqbali doonin musuq maasuq iyo waxdabamarinta ee wada wasaaradda lacagta ay wasaaradda kusoo rogtay ardayda ayaa gaaraysa kun iyo laba boqol oo dollar waxaana ay sheegeen inaysan awoodin islamarkaana ay doonayaan xaqooda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa waxay horey ardayda u ballanqaaday inay bixin doonto tababar caafimaad oo lacag la-aan ah balse goor dambe ardayda fariimo loogu soo diray lambar dibadda oo loogu sheegayo inay bixiyaan lacagta laga doonayo
annagaa waktiga naga halaabay oo wakti oo gaabi nugu jiraa saas darteed haddana bisha sagaalaad ay waxay soo saartay wasaaradda layl caafimaad inay tahay free inuu yahay wasaaradda caafimaadka waxay soo dhigtay bejkooda facebook ay soo dhigeen haddana facebook sooma dhigaayaan dhihi maayaan lacagaani laga rabaa watsabyada naga soo leeyihiin weliba lambar xataa wadankan lagama soo dhahayo xataa oo ayaga looma qabsan karo dadkaa naqaana xataa maaha musuq maasuq ma rabna anaga waxaa kaleeto warbixino hoose a ku haynaa in wasaaradda lacag anaga markaa imtixaanada aa galeen oo kale dhaho lacag ay qaadatiin lacag ay qaadanana ma jirto meesha ku qoran tahane sida hoose in looga qaato waxaa keenay baleen laysla ogyahay qorshe dhac ah oo qorshahaas waxaa u aabbo iyo hooyo ah wasaaradda caafimaadka si kastaba haatee dowladda federaalk ayaa marar badan kaalmaha hore ka gashay musuq maasuqa waxaana mas-uulka ugu sarreeya oo ah xasan sheekh maxamuud ay siyaasiyiintu tilmaamayaan inuu yahay shakhsiga horboodaya musuqi takrifalka awoodda dowladeed